Gudoomiyaha hay'adda Nadfor ayaa magaalada Hargeysa ka daafuray wejiga afraad ee qaybinta raashin loogu talagalay gobollada Sool iyo Sanaag. Munaasabad kooban oo lagu qabtay xarunta hay'adda u diyaargarowga aafooyinka Somalilan ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa goobjoog ahaa madaxda hay'adda madax ka socotay gobollada Sool iyo Sanaag ee waxgarad. Gudoomiyaha hay'adda u diyaargarowga iyo aafooyinka Somalilan Cabdiraxmaan Maxamed Ismaaciil ayaa ka warramaya qaabka raashinkan loo gaarsiin doono deegaanada loogu talagalay.
maanta oo taariikhdu tahay bi- een, eh, toddoba bishii sideedaad laba kun iyo shan iyo labaatan Een, waxaanu halkan ku daafureynaa maanta qaybtii afraad ee raashinka deeqda ahaa ay keeni jireen king salmaan charity taas oo een, eh, doorkan hore ay qaadan doonaan een, gobolka sanaag oo laba kun iyo sagaal boqol oo qoys la gaarsiin doono kun iyo shan boqol waxaa la geyn doonaa ceelgaabo een, siddeed boqolna waxaa la geyn doonaa ceel afweyn lix boqolna waxaa la geyn doonaa garaadhig haddii lahayda waxaa gobolka saraad baa isna sagaal boqol la geyn doonaa Ee, magaalada qorlugud iyo degmada qorlugud baa iyadana la geyn doonaa afar boqol iyo lix qoys waxaanu runtii ugu mahadnaqaynaa hay-adda islaamiga ah iyo sida joogtada ah macaawinada la soo gaadho dadkeedan ee muslimiinta ah Een, waan ugu mahadnaqaynaa mar koowaad iyo mar labaadba waxaanu leenahay in- intaa inka badan baa laydinka fadhiya ood ka doonaynaa in aad soo kordhisaan mucaawinooyinka oo, een, taana horena waan kala hadalnay iminkana waan iska codsanaynaa marka waxaan u daafuraynaa un halkan in maanta hay- ay bilaabantay oo berri la bilaabi doono haddii la haydaa deeqda raashinkaas sida loo qaybin lahaa Si kastaba, deeqdan ayaa wax badan ka tari doonta abaarta ka jirta gobollada Sool iyo Sanaag, iyadoo dadku ay baahi weyn u qabeen deeqdan raashinka ah.